magaalada baydhabo xarunta gobolka baayo weliba lakagowdaysa manaara dareere muddo lama maalmood ee kaas oo laka baradaaye xaquuqdiyo liyin owlaade iyo saas oo kale xadgudubka laga sameeyo gabdho oo ka eedin g v b amaba gudniinka fircooniga simanaarkan yaa weliba lanqawaday hano ku mid e dadka ku nool kaamamka magaalada baydhabo iyagona laha ku-xoli odayaal hanraab iyo culammada si lanku wacyigeliye ilaalinta xuquuqda owlaada hay-adda sihida oo ku shaqeysa arrimo bulshada yaa kaalin weyn ku qaadatay siminaarkan lanku hadlaya xaquuqda owlaada iyadona siminaarka biyaayanga macalimiin aqoon-faylin leh arrimo owlaada hana ku midda dadkii ku faa'iidaysadii siminaarkan lamada maalmood dareeri yaa waliba iyo kuwarbeena walyaabo iyo kubaradanga wayba geeka inta samanaarninka qabatay hay-adan la eraw sixido waybaanana siiyey samanaar eed iyo eed uunu macarane aqoon iwal unku faa'iidaysani maadaama yo geek hana booqdeen samanaarnin qabdeen wacigayn ima aragne wacigelintayna korlan qaadi eed iyo eedaan ka faralsana eed iyo eedaan ka amaanana mar badan kaleen waxyaabo kale ninka qabadeen eednin la shaqay hayto insha allah kafarahsan eed iyo eedananka mahadnagaan aa waxyaabaha oo waacigelintana noo siiyay tababarkana naysi way kaxumudhaayeen xaquuqda caruurta leta meelo oo maarna ciyaalka ku bilaawdayaan awlaada xaquuqda amanka yaa bilaawdaas ciyaal horta amanka la eri kor iyo maarna hadgudubka hadgudubka oo balaanti iyo lagu maarna xaquuqtan kale way banana siiyay xaquuqda qofka bani aadamka ee leewayna bari way kalena ninku sheekaya balaanto hadgudubka laka suubiyaw iyo magalka hadgudubka ad qofka bani aadamka ee lanjeeyay sidaa wali ay iyo wali kale magaca lere abdi maxamed cali oo geedka subanaarkan heeda ninkoho tashiisda wali inkamahadnagaana heeda iyo dadkan lahaa wakiilada ninkoy gaar ahaan dadkan waqti dhahani lumi walibada ku faa'id wali barnay hum xuquuqda iyaalka leyin xuquuqda aadamaha leey aadamaha intii sinaan helaan intii walbarasho helaan walkasta intii helaan intii haqin leyin intii odbii koraan walkasta intii huquuqin leyin intaas dhaan ku faa'idne waan olinka mahadnagay heedasido maasha allah geek eedeedanka faraasan heedasido seminaarkan in qawti insha allah way rajeey marar badan muskale in badan intii qawta idbid kaamta intii seminaaran qawti geek maasha allah waxyaaban baraya huquuqda aadamaha leeyi hayeensha sida tacdiid caruurta dhan sameeyo sida tacdiid bilaantilka sameeyo waayaaba baad og faa'iidin marwo deeqo oo ku tirsan hay-adda sixido waana e macalimada biyaasi seminaarka iyo walibay sheegtay kureedda markii daraasaad badan iyo sameenga in seminaarkan uusanagadi koobaahuwin iyo unqawenga dadka kanool kaamamka dhatiyo yamaiba trading qabanay dad oo tiradoodeela soddon qof tradingkaas oo ku saabsanaya sida oo xuquuqda oo aadanaha ama mayleeraha xaguusleey aadanaha aquuqdis iyona hayse iyaalka sida oo lanku badbaadiyo kor dhibaatadii ka dhiyaasa iyo xuquuqda usuleey unog dhalibala iskeeley intaasa haytay soddon qofa waana ku eebaaday safayla waana ninka dhammaaday ilaahay maxad kale waan iyada maasanta maya dad idbs wahaayeen oo dad idbs iska jaro megil ibalaacin iska jaro haayeen ardaya ka jarta gabdha ardaya kuri ardaya ka jaran oo idbs kale kumada aana saan qabanay tradingkana